ramadaan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan haatan aad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jacfar kuukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinbaa ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaya dadka uu soo ridanayo xanuunka covid sagaal iyo toban ee uu dhaliyo koronafirus sidoo kale waxaa iyana sare u sii kacaysa tirada dadka u dhimanaya haddaba si aanu arrimahaasi in badan uga ogaano barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha waxaa toddobaadkan marti igu ah doctor maxamed maxamuud cali fuuje oo ka tirsan guddiga la dagaalanka iyo xakamaynta coronavirus ee soomaaliya doctore marka hore kusoo dhowow idaacadda v o a asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam bal warbixin kooban naga sii heerka uu hadda marayo xanuunka covid sagaal iyo toban ee soomaaliya corona horta waana soo galay siduu noo soo galayna weli waa nagu dhex jiraa beer bacrin ah ayaad moodaa inuu soo dhexgalay oo ah meel aan dadku dhaqankiisu uu ogol yahay in cudurku si fiican uu faafo dhul dadkiisa dhalinyaro u badan yihiin dhaqaalihiisu uu iska xun yahay iyo dad masaajidadii noo furan yihiin weli baabuurtii basaskii iyo caasigii weli sidii hore loo raaco bajaajka saas loo raaco oo makhaayadihii noo furan yihiin horta na soo dhexgalay markuu na soo dhexgalay dagaal aan isku qaadnay dagaalkaan isku qaadnay wuxuu keenay in magaaladii habeenkii oo kale dhaqdhaqaaqeeda la yareeyo makhaayadaha la yiraahdo take away keliyaha laga sameyn karaa lama fadhiisan karo good sign masaajidyadii in meeshii ay awal taqaarabu isku soo dhawaada ka dhii jiray hadda inay yirahdeen tabaacadu oo example ay ka noqotay masjidka isbahaysaga boogisido masaajidada xaafadaha uga uga uga dhaqan galay laakiin culummadii waaweyneedoo dhan bannaankay usoo baxeen waana tala fiican oo waxtar u leh asaga ayay dhiibteen waxaa kaloo jira weli suuqii waa sidii ale isu zaxmad xoogle uga jirtaa weli sido sababtoo ah haddee faqrinimadana haysaa waxay noqotay in qofkii in ugu badan yihiin dhalinyaro garab rarata ah oo maanta hal doolar ama laba doolar soo hela oo aan marnaba haddaan naftoodaas la kafaalo qaadi karinsa jirin iyadoo magaaladii iyo wadankii uu aada ugu badan yahayn dadka soo barakacay oo geeska gees ayagoona bilqan guryo aan ku habooneyn iyo degaan aan ku habooneyn iyo isku isku dhex jir badan oo iyaga ka dhex jiro oo arrinta xaaladda dhaqaale ay keentay marka qodobadaas waxaad moodaa qodobadaas aan sheegahay oo ahaa meel bacrinana soo galay laakiin dagaalku laguma yeelaa wacyigelinta aaday u socotaa oo maantay qof kastaa ka qayb galaya qofka ugu sarreeya qofka ugu hooseeya waxaad moodaa in dadku ay isguntadeenoo marka arrinkaas waxaan rajaynaynaa aduu dhowr isbuuc kadib in ilaahay wax naga hakiyo laakiin problemka haddana haystaa waxa weeye inaan cabsi ka qabnaa waxaweye inuu degmooyinkii geesaha naga ahaa uu uu ku faafo waad aragtay boosaaso garow waa laga soo sheegayaa waa laga soo sheegayaa galmudug keysaa laga helaa layiri hirshabeelle dadaa laga helay marka iyo baraawa haddaa loo baxayaa si wax looga soo baaro laakiin wax sheegidii waa jirtaa koonfur galbeed waxbaa ka jira jubbaland waxbaa ka jira macnaha haba kala bateena laakiin waa oon jiraan wacyigelintuna intaas intaba way ka socotaa guddiyo coronaviruska loogu tala covid nineteen loogu talagalay ayaa iyagiina ka wada jira awooddu haba iska yaraatee dagaalka waa isla galgalaynaynaa hadda laakiin ilaha idinka waxaan rajaynaya inaan ka rahayno waayahay bal waxaad warbixin iga siisaa qalabka aada u haysataan la tacaalidda xanuunkaasi waxyaabaha ugu waaweyn ee loo baahan yahay marka korone ee lala dagaalamayo waa qalabka neefsashada oo kale soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho intee buu la egyahay qalabka yaala ee dadka uu soo rito koronaha neefta siin kara
annaga horta ilaahay wuxuu noogu manaystay in dadkeena waayeelka ahi ay ay yaryihiin laakiin dhalinyaradu ay noo badantay marka qodobkaas waa qodob horta faa-iido noo taray haddaan usoo laabto su-aashaada isbitaal martini ayaanu horta xooga saarnoo ka dhignay covid nineteen hosbitaala ka dhignay waxaa ku sheegayaa maantay xalay annagoo shir weyn ku jirna ayaa nin odaya soo galay oo aada u ammaanaya oo meesha awel la arkay waxaa jira marka waa haysanaa qalabka qaar waa haysanaa oxygen badan horta waa haynaa oo maantay magaaladana oxygen balantis badana ku yaala covid number two oo banaadir laga rigi doonaan oxygen balanti waa ku taalaa marka waa haysanaa qalab waa haysanaa ilaa iyo labaatan sariirood waa heli karnaa meelaha brivatka ahna qaar kalea ku yaala haddii marka awooddaas oo dhan aan filayna in mardhow si fiican loo wada dhaqaajo oo laisku wada xiro ay dhacdo waa awood fiican aan u helaynaa insha allahu goboladiibaa marka iyagana in wax loo raro wax la geeyo dalabyadu mar alemar loo yimaadoba goboladan kala geyna laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego wadada caddeedaan hadda aan saaranahay oo aan asaga kula dagaalami lahayn insha allah
maxay ka tari kartaa deeqda ee dowladda turkiga ay shalayto idinsoo gaarsiisay ee ay ugu talagashay in lagula dagaalamo dadka ama xanuunka koronaha laguna iscaafo dadka uu soo rito maxay ka taraysaa xaaladda hadda wadanka ka jirta
walaal horta anagu waxaan isku dhaarsana in anagu isku filnaano oo anagu aan dhexdeena dhaqdhaqaaq badan ka samayno qof walba wuxuu heli karo uu wax ku daro deeq kasta oo noo timaada oo covid nineteen ku wajahana aada iyo aada aan uga mahad celinaynaa waana wax ku ool waana wax ku ool
waayahay dhegeystaha ugu horeeya baan fursad siinayaa oo doonaya inuu su-aal arrimahan la xidhiidha ku weydiiyo fadlan adigoo magacaaga iyo halkaad joogta ku bilaabaya su-aashaada u gudub aad weydiinayso doctor fuje oo ka tirsan guddiga xakamaynta coronavirus ee soomaaliya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa xasan shariif oo kaala soo hadlaya magaalada muqdisho tiimka v o a iyo doctor fuji waa idin salaamay salaan kadib su-aasha aan qabo waxay tahay magaalada muqdisho sidaan ognahay waxaa aada ugu jira barnaamijka covid nteen laakiin dadku ay aaminsan yihiin inuu yahay hargab marka doctore adigoo mahadsan waxaan raba inaan ku weydiiyo calaamado gaar ah qofku haddii uu isku arko oo dhihi karo covid nteen ayaa ku haya ayaan rabay inaad noo sheegto amba noo sharaxdo sababtoo ah wacyiga magaalada muqdisho aad ayuu u hooseeya dadkana badankoodii waxay qabaan hargab ayay leeyihiin marka waxyaalo gaara haddii aan isku arko o aan aaminayo inuu covid nteen ahay ayaan rabaa ditore inaad ii sharaxdeed wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waa mahadsan tahay xasan shariif su-aasha dhegeyso ee dictore waan filayaa inaad maqashay su-aasha xasan shariif si fiicanaan maqlay xasan waa mahadsanya laakiin su-aashaasi waa su-aasha ugu tirada badan lahoo la isqorsado dadku waxaad moodaa marka inaysan aysan reediyada iyo fiidiyada dhegeysan hargab waa hargab calaamada hargab qeyb buu la leeyahay laakiin kan wuxuu dheeriyay qandho tiro badan wuxuu leeyahay qufac qalalan hindhise hindhiso yaryar laakiin hindhiso male kano waxaa kaloo jira urka inaad wax urisaa kaa tegahaya dhadhankiiga kaa tegahaya oo ah calaamado uusan hargab ku lahayn hargabka laba beri kadib dadku soomaalida hargab cudur booba taqaana waryaam hargab baa la jifta alaislaa waa laga dhaqaaqa kan laakiin jilbuhu kuu dhigaya waa kaa adkaa haddaad dhalinyaro tahay marka waa laga yaabaa toddoba beri sideed beri kadib inaad madax xanuunkii tirada badnaa iyo qandhadii tirada badnaa ay kaa degaan laakiin haddaa qof waay konton sano kasii badan tahay calaamado kalena qabtid waxaan u malaynaya in arrinkaas khatar weyn uu ku gelinayo oo uuse hargabka caadiga ah gelin dadkaas
waayahay waa mahadsantaha dictore dhegeystaha labaad baan rabaa inaan fursad siiyo fadlan adigana magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow una gudub su-aasha aad weydiinayso doctor fuji oo marti ku ah barnaamijka wicitaanka dhegeystaha v o a bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa qadar axmed cabdulle waxaan joogaa magaalada beledweyne waan salaamaya marka hore titoorka marka labaad waxaan rabaa inaan weydiiyo titoorka dowladda soomaaliya keliya waxay diiwaangelisaa kiisaska xaaladaha gobolka banaadir ama dhimasho ahaato ama dadka la ildaran cudurkaasi laakiin waxaa moodaa inay ka gaabisay xaaladihii gobolada kale tusaale ahaan magaalada beledweyne aan joogno dad badan baa maaragtay ay geeriyooday oo weliba qaarkood ay lahaayeen astaamaha cudurka marka dowladda hadda kahorna waxay sheegtay in hirshabelle aan wax kiisaasu ka jirin marka haddaysan dowladdu aysan mashiin keenin gobolladii sidee markaas ay ay ku leedahay hirshabelle wax kiisa ma jiro maxaase la gudboon dowladda gobollada inay gaarsiiso waa mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay doctor haye aada iyo aada u mahadsan yahay annagu haddii horta sidaadaba waxaad rajis garaysaa wixii lagu soo gaarsiiyo male awaal beledweyne intaasaa ku dhacday ma jirto beledweyne guddi bay samaysteen waan ogahay meel bay xaarxaarteen nin dhakhtar ahaa madax u ah haddii wixii annaga nala soo gaarsiiyo oo aan sambalisoo noo yimaada oo aanu baarno jawaabta ka soo baxda ayaan beledweyne u sheegayna kuwa ka shisheeyo gaalkacyo ka dhacay waa naloo keenay kasi shisheeya oo boosaaso ka dhaca marka ayaanta wax ka kala xumaadeen waa naloo keenay kuwa ka dhacay jubbaland waa naloo keenay haddaan reer beledweyne hadda iyagu ama shabeelada hoose waxaa kasoo qaadaya hir shabeelaan kasoo qaadaya haddaan wax naloo keenin oo sambalo naloo keenin oo guddiga meesha jira uusan wax soo aruurin maxaan hadee anoo mala awaal baan iskaga daraynaa laakiin gacanteenu diyaaray tahay inay meel walba gaarto kormeeraa lagu soo sameeyey guddi dhan baa baxay si loo qiimeeyo shaybaarka si loo qiimeeyo dhaqan dhaqaalaha meeshaas ka jira si loo qiimeeyo dadaalada ay sameynayaan dowlad goboleedyadu si loo qiimeeyo waxa meesha yaalla oo ka muuqda oo preparedness ay sameeyaan oo diyaargarow ah intaba waa la taga waa lasoo qiimeeya haddaan marka aan anaga wax nala soo gaarsiin dembiyaan walaalu ka caliye
doctor waxyaabaha ugu badanoo ay dadka gobolada jooga ka cawdaan waxaa ka mid a in diyaaradihii u kala gooshi jiray muqdisho iyo gobolada ay istaageen oo la joojiyey wadana aanay jirin oo aad ka warhayso in jowhar iyo muqdisho oo sagaashan kilomitira inta saace loo soconayo dad baa la sheegayaa in xanuunka inta lagu arkay gaari lasoo saaray iyagoo wadada sii socda ku geeriyooday marka sawma haboona in ugu yaraan diyaaradaha kuwa daabulaya ama gurmadka caafimaadka sameynaya ee la furo si dadka daran ay gobolada uga soo daabulaan oo ay u keenaan magaalada muqdisho maadaama aanan adeegii si dhammaystiran weli gobolada loo gaarsiin
khayr allaha kusiy horta in bukaan lasoo qaado horta meesha kuma jirto sambal in lasoo qaado waay cudurku inuu isku sii gudbo meelo kale sii gaargaaro ma la rabo waxyaalaha xakamaynta keenaya waxaa ka mid a meelaha isku furfuranoo xataa baabuurta isku furantayo diyaaradu isku furan de cudurkii qofkii waqti huris siduu ku jiro meel shisha gaarsii karaya marka horta sababta loo sameeyey ay taasi ka mid tahay bukaan in lasoo qaadana ma laha laakiin haddii information yimaado oo qayladhaan ay timaado hadda markoo kale iyo baraawoo kale qayladhaana naga soo gaartay maanta waxaa loo dirayaa tiam taga waxaa laga soo qaadayaa sambalada dadka jiran kuwii dhintay ayaa verbal optis waxa la yidhaha ma asaga u dhinteen mase uma dhiman aa laga soo diyaarinayaa qalab iyo daawo waa loo geynayaa hadda walaal waxay tahay haddaan adiga cabashaba kuu imaan oo warba kuu imaan oo intaasna raadiyo iyo t v aad taagan tahay oo la hadlahayo oo dadka leeyahay horey usoo baxaha isqarinina oo ay cudurka ka qabaanba inuu yahay fobia ay ka qabaan oo ay ka cararayaan ya hadduu yahay dadku ayagu hadday qarsadeen anugu ma ogaan karo laakiin wixii banaanka usoo baxa oo information keensada guddigooda hadday yidhahdaan war dad badana meeshaa loo jooga hala yimaado haloloo soo gurmado waa la gurmanayaa laakiin waxaad soomaalida waxaad tirahdaa waxaad qarsataa waa ku qoronsadaa
waayahay dhegaysto kale baan fursad siinayaa fadlan adigana magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto una gudub su-aasha aad weydiinayso doctor fuje asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan waa salaamayaa doctor fuje oo barnaamijka martida ku ah iyo daadihiyaasha barnaamijka magacaygu waa cabdikariin xarsi xuseen jooga magaalada muqdisho waxaan rabay inaan weydiiyo doctoorka anigu waxaan kamid ahay dadkii oo haleelay cudurkan dilaaga coronavirus wasaaradda caafimaadkaan booqday waxaana kasoo wareegatay muddo adiga shan toban beri alist ilaa labaatan inta udhexaysa welina wasaaradda caafimaadka inta isoo wacday ima aysa weydiin war xagee xaalkaadu maraa ma caafimaad qabta mas cudurkii wax la socda xaaladeyda marka sidee wasaarada su-aashaan weydiira waxay tahay sidee wasaaradda caafimaadka kula socon kartaa ama ay dhihi kartaa intaana ka bogsatay iyo intaana cudurka u dhimatay maadaama aysanba dadkii ayada xataa ay baartay iska dhaaf dadkii aan u tegin dadkii ayada baartay u tagtay xaaladooda aysan la socon siday kusoo saari kartaa liis ay leedahay intaana ka bogsatay iyo intaana ka caafimaada mahadsanidiin
waa mahadsan tahay waa su-aal muhiima baan filayaa dictore haddiiba dadkii aan dib loogu laaban sidee lagu ogaanayaa in qofkii uu u geeriyooday ama uu ka bogsooday aadaa mahadsantaha waa su-aal aada iyo aada muhiim ah horta laba arrimood baanu samaynay waxaa laga yaabaa midna inay aada u hirgasho midna aysan si fiican u hirgarin labada meelood qofkii isagu tegey oo positive noqday afariyo toban beri kadib waaba la ballaminayaa inuu yimaado weeye mar kale oo laga baaro midda kaleo aan samayno waxaa call centerska oo aanu samaynay oo soomaaliya oo dhan gaarsiisan qofkii calaamadaha lagu arko talooyinaa la siiyaa dadkaas follow abaa lagu sameeyaa laakiin waxaa meesha ka maqan waxa qofkii inta yimid asagu isbaaray oo positive noqday oo la yiri gurigaagi joog waxaas waxaa samee haddii uu afar iyo tobankii beri u dhammaatay inuu kor usoo baxo weye banaanka yimaado oo u yimaado sheebaarka masala yimaado yia follow up baanahay positiveansoobaaro kaas diyaaraa looya arinka marka halka naga dhiman anaga waxay tahay sida ii muuqata qofka telefon waa laga reebaa adresska waa laga reebaa mindhaa follow up dad uma aanan samayn wacad dadkaas waa kelimad suxa waana iska saxaynaa arinkaas laakiin maadaama initiativeka marka hore qofka uu la yimid waxaa la isleeyahay qofkiibaa soo laaban doona si markaasuu imaan doonaa haddase halkan waxaan ka garanayaa laleeyahay qofkii kaliya ha ku talageline bliis telefonna wac waa qaadanaynaa warkaas waana iska saxayna tiradan aada soo saartaan maalin walba ee xanuunka laga helo ama u geeriyoota ma isleedahay aad bay uga yar tahay midda runta ah ee dadka xanuunka qabo maadaama sida aad hadalkaagaba ku bilowday dadkii ay isdhex socdaan isla degan yihiin halkii qol laga yaabo afar qof iyo ka badan in lagu degan yahay xanuunkiina uu wadanka ka jiro aada iyo aad maba diidaynaba annaga dadka hadda aan qaadnaa waa dadka ayagu noo yimid oo aan aragnay marka inta noo yimid waa buurta korkeeda maahan buurta salkeedii oo dhami ma muuqato adoo meel shisho taaganoo buur halkaas kaaga muuqatay madax arkaysa laakiin mar ale markaa usoo dhawaataba salkeedu intuu leegyahay arkaysa waa sidii oo kale dadkii ayagu sida ninka iga horeeyo oo kale oo hadda su-aasha ka horreysa waa sidaas wey dadka anaga loo yimid inkastoo waxaan arrintaas lagu jiray waxa weye testingkii aan haysanay qalabyadii aan haysanay iyo shaqaalahaan haysanay haddaan idhaahno wax badan ha lasoo qaado haddaan idhaahno waxaa cabsi ka qabnaa midkii noo jiifay oo noo imaanaya follow upkiisii inaan qaadi weyno laakiin marna waa ka baxi doonaa waxaana bilownaa hadda xataa degmooyinka ee banaadir ku yaalay inaanu si randabla ah uga soo qaadna marnana waxaan rajaynaynaa inayba kasii badatay awoodda hadba intay la eg tahay waa inaan wax kala beeqaamino marka beeqaamintaasa keenaysa saas iyo anagoo ku talagelayna dadkan ugu badan inay yihiin dhalinyaro ay yihiin laakiin dhalinyarada ayaantan waxaygelin xoogaha kuwadnaa waa leenahay war maaskiga gashada maaskigoodu waa qurux waana faashan waana badbaadadaada war dadka waayeelka ahoo konton sano ka weyno meel gaara jooga oo ayaan loo gelin dhalinyara ha u gelinin korka ka salaama gacmaha si fiican ha layskaga dhaqo iyaga laftoodina meel gaara daryaal lagu siiya weye i d b yadii waxaan war iska soo tilmaama dadka aada u liita hay-adaha iyo wax walbaan la gelaynaa si ayaga gaar looga warqabo oo loo ogaado shildina la yihahda marka talooyinkii waa socdaan waana kugu raacsanahay in inta magaalada ku jirtaa ay ka badan tahay nambarkaan sheegayna ma diidanin marka laakiin awoodeena baarista ay sii xoogaysato waan filahayo usbuucan ama usbuuca soo socdayna awooddaas ilaahay idinkiis inaan heli doono sida shirarka xalay nooga soo baxaya iyo waxyaalaha naga dhiman oo aan heli doono hadda markaas waa magaalada waa gelayna waan ogaanaynaa reaalitiga sida uu dadka ugu dhacfaa waayahay intaanan qofka ugu dambeeya siinin haddii aan su-aalku weydiiyo waxay dadku isweydiinayaan bandowga habeenkii ah muxuu ka tarayaa faafista xanuunkan coronavirus maadaama maalintiiba ay noloshii caadi u socoto oo suuqyadii ay furan yihiin oo noloshii caadi ay tahay iskuula aan iraahde masaajidyadii la tegayo baabuurtii la wada raacayo kan habeenkiia muxuu ka tarayaa faafista xanuunkan
waa su-aal aada iyo aada u fiican abtoda pointed ah horta hadaa warkaan kaaga bilaabay dadka halka doolar heli jiray ama laba doolar heli jiray haddaanan bedel u sameyn karin oo aan halkii doolar iyo labadii doolar aana siin karin inkastoo dadaalaad badan hadda ay bilowdano dadkii la aruurinayo la arkayo markaas markii la xaqiijiyo ay hadda hormuud waa bilowdo dad kale waa bilaabeen in sama jacayl badan ayaa aada iyo aada u socda waa kelmadu waa runtaa weeye maalintii marka waxaa keentay arinkaas laakiin dadku hadday maqli lahaayeen waxyaalaha la socda oo ah maskiga inuu gasho in la kala fogaado in hadisar gacnihii saabuun la iskaga dhaqo in waxaas waxbay tari lahaayeen oo waxbay naga yareyn lahaayeen laakiin dadkiibaaba waxa weeye waxay ka dhigayaan cudur aan jirinoo iska socda oo soomaaliduna waa naqaanaa war halkaas dhibaa laga soo sheegay inuu tagoo soo fiirsho maane ma yeelay waa dhaqankeenna dhaqankeenna ayaa aada iyo aada maanta cadow nagu ah waxaan rajeynaynaa in cudurkaanu dhaqankeenna uu bedelo sababta waxa weeye haddaanan aanan dhaqankeena aana bedelin dhaqan in la bedelaan hor sideeda ma sahlana itenks generation ilmo isdhalay dasbal waxaa kuu cadaynaya gudniinkii fircooniga ahaa weli soomaaliya ka jira maaldood raboora lasoo qor intaasu sanana waa la qaylihayaa oo waxaa leeya war waa khatar war waa saas marka dhaqan inuu bedelmaa ma sahlanaa dhaqankaasaan haysta maahane sida kenya oo kale waa samayn kar sida kenya oo kale dadku inay kala tagaan maskiga in laysku khasboo la qaato ya waan arta waa naga number yaryihiin hata dhaqankeennii baa wax cadow nagu ah hadda maanta arrintan cudurkan covid nineteen iyo dhaqankeennii heshiis maaha waxaad moodaa inuu dhaqankaanu uu sahlayo in cudurka si aada noogu faafo marka horta dadkaa loogu naxariisanayo oo saasaa loo wada laakiin haddaan dhahan wax walba lockdown haddaan dhahan cabsida wadanka ka dhalatay waxay tahay war hadha diyaar ma unahay inaan dadkan quudino war wax ma u haynaa war ma yeelna anigu ma nihin social security-ga aa ku haysataan maraykan iyo adduunka kale ma haysano dowladda iyadu waxa weye meeshaan iska awooda iska tahay dadkii laftigiisu waxba isma wada dhaamaane waa problem jira marka arrintaasa waxay keentay in dadkii loo khafiifiyo impactiga oo dhaqaale uu ku yeelanayo la yareeyo sababta mid qaran oo dhamaaba jiraba oo lockdownka adduunka ka dhacay dhaqdhaqaaqii transactionka iyo dhaqdhaqaaqii maaliyadoo dhan uu xayiray marka haddaan hoos dhigno arrinkaasaa keentay habeenkii marka waa habeenkii marka laba arrimood iskugu jirtaa securityna waa iskugu jirtaa in wixii maanta hore dhacay ninka maanta daalane gurigiisa ha joogo intuu banaanka intuu soo baxo aroos tuma lahaa oo cudurkii sii faafi lahaana
waaya qofka ugu dambeeya baan siinayaa fursadda fadlan magacaaga ku bilow iyo halkaad joogto una gudub su-aasha aad weydiinayso doctor fuje oo ka tirsan guddiga la dagaalanka coronavirus ee soomaaliya faadmi ibraahim ismaaciil oo joogta hargeysa doctor fuje waxaan weydiinayaa cudurkan covid nten wuxuu ka dilaacay magaalooyinka jaynaha kuwii ugu taajirsanaa waa magaalada wuhan jaynana intuu islahaa reer galbeedka iyo maraykankanaad isku haysaan dano dhaqaale ama dano siyaasadeed yaanay ku ogaane dhibaatada hoosula oy taasaa horta dhibka sii fidisay waa sida aniga iila muuqato magaalo ganacsi magaalo taajir hadday ahay waa la wada tegaya waana laga imanay haddaba maanta cudurkii cadaan iyo madow iyo casaan midna ma kala laha waxaa aniga ii muuqata soomaalidii walaalow may wixii ka hadhan la eego mise dad tala qaadanaya oo maaragtay taladii dhakhaatiirta qaadanaya inay yihiin anuu wixii ka hadhayn la eego mooyaane dad taladii dhakhaatiirta qaadanaya iilama muuqato waxaan aad uga naxay weliba maanta magaalada muqdisho oo la sheegayo dadka kiisaskaa laga helay ilaa lix boqol wayba ka badan yihiin haddana waxaa ii muuqata doctore in cudurkii magacii laga xumooyo kiis laga dhigo dambiilo laga dhigay ilan waxa weeyaan dambiile qof aanba kiis lagu sheegi jiray in magac ka yar qurxoon loo bixiyaa dhaami lahayd bay aniga iila muuqata doctore soomaalida haddaanay tala qaadanin oonay iyagu toodii u socotaa qof alla qofkii afkaa wax yar ku xidhana ay leeyihiin isagii ay daalac u raacayaan soomaalida maxaa tale ee la gudboon ilaa waxa weeye xoogna looma sheegan karo oo maanta dadkii waxa ku fadhida dhibaato dhaqaale oo jir baa haya xalkiina way diidaya sow ma aha in la yidhaahda un wixii ka hadha ha la eego dictore waad mahadsanta waa mahadsanta adigana ayo dictore aaday u mahadsantaha gabadha walaashay wixii dhammaa iyo aan sheegayno dhow si fiican ayay usoo koobtay walaal waa runtaa haddaan la maqlin talooyinka waxay noqon doontaa wixii soo hore in la tirsho annagu hadda kayska waxaanba ka dhignay hadda xaaladan ka dhignay qofkii soo kordhaba xaalad intaasoo xaaladooda nagu soo kortay intaasaa nagu soo kortay horta kelimadu waa saas laakiin warkii waad dhamaysay haddaan cuqdada laga qabo cudurka haddaan sanyaraan oo sida adduunka u wajahay aanan u wajahin oo aanan hore u soo baxin oo aanan gacanta isla qabsan dhammaanteen oo talooyinka socda aan la ogaan anugu wacyigelinta waa ka qayb galaya waxaan idhi maanta waxaan idhi wareedhahay maaskigan afka lagu xiranayo aan ka dhigno xarago aan ka dhigno aan ka dhigno fashion dhallinyarada aada ula hadlayay dadka waayeelka maxaa jira waa badbaadadeenna waa badbaadada midka kale oo laga soo horjeeda waa badbaado mar haddii aduu qabtayna waxaa ka badbaadinaysaa qof kale inuu u gudbo qofka kale haddii uu asagu qabana aduu naftaada badbaadsanaysa marka haddaan dhammaanteen maaskay wada galno kala durugno gacmaha saabuun iskaga dhaqno markaan qufacayna hindhisayno haddaan maaskiga qabnona hadda maaskigaas ayada xataa aan la sii jeesano haddaan talooyinka qaadanayno badbaadadeenna waa jirtaa laakiin haddaan idhaahno cid cid la hadli karta male cid dhaqaaqi karta male baabuurkan ma dhaqaaqi karo suuq la aadi maayo xagga la aadi maayo haddaan idhaahno ku adkayno waa la dhihi karaa sida dowladaha kala sameeyeen laakiin dhanka aa sheegtaa ka mid a noloshii dhaqaale ayaa aada u yar dadkii in fursad la siiyo waaye laakiin dadka iyagoo fursada la siiyey talaadii baysan qaadin hadday talaadii ku dari lahaayeen waxbaa imaan lahaa waxbaa kala degi lahaa intaas sheegta waa kugu raacsanahay waa war jira weeye laakiin haddee inaan hadalno marna ka daalimayno inaanu dadka wacyigelino ka daalimayno ilaa ay dhaqankaas ay bedelaan waa wadaynaa waa sheegaynaa waa waa koraan ugu qaadaynaa hoosaan ugu qaadaynaa t v aan ka hadlaynaa raadiyoaan ka hadlaynaa waa qayla dhaaminayna xataa haddii alla nagu aan ku khasabno waana la wadaa maanta ololaha ka socda magaalada tan muqdisho shanuu bilowday laba usbuucoo soconayaa intaas wacyigelintii waa gudaha loogu daadegaya telefishin iyo raadiyo waa ka tagtay xaafadihii bay tegaysaa waaxyihiibay tegaysaa laamihii bay tegaysaa intaasna waxa weeye ilaahayna ka cabsada cudurkaana iska jira oo talooyinka qaata aaday u mahadsantaha waa shay waa waa talo fiican waa war fiican wayna dareentay meel walbay ka dareentay
waayahay aad baad u mahadsantahay doctor adigana kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed maxamuud cali fuje oo ka tirsan guddiga la dagaalanka iyo xakamaynta coronavirus ee soomaaliya waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhagaystaha waxaan u mahadnaqayaa dictoorka iyo weliba dadweynihii barnaamijka la soo xidhiiray ee su-aalaha weydiiyey iyo kuwa isku soo dayay ee ay u suurtageli weysay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
jacfar kuukay waxaad dhegaysanayseen barnaamijka wicitaanka dhegaystaha halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a